subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada soomaaliya ay ka qayb galeen dagaalkii dhowaan ka dhacay gobolka tigreega faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday goob maqaaxi oo ku taalla magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland oo ay daba ka riixayaan waddamo shisheeye ayaa lagu eedeeyey inay carqaladaynayaan doorashooyinka dalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa walaac xooggan ka muujiyey isfahanwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka warar dheeraada ayaa ka soo baxaya toogasho ka dhacday deegaan hoostaga degmada matamaan iyo xiisad halkaasi ka taagan waa hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa weli dhegaysanaya tabashooyinka shacabka xudur xilay xalay kulan uu la qaatay ururka dhallinyarada gobolka bakool dhallinyarada gobolka bakool ayaa fariin adag u diray mucaaradka sida weyn u dhaliishan dowladda dhexe ee soomaaliya hogaamiyaha maamulka hirshabelle ayaa kulamo ka wada magaalada muqdisho xilay xalay uu kulan la qaatay xildhibaanada federaalka u matalaya gobolka hiiraan africom ayaa ku dhawaaqday in soomaaliya ay ka caawinayso la dagaalanka al-shabaab wararka dibadda subaxnimadkan simbaydiinaysana waxaa ka mid ah dowladda dowladaha masar iyo imaaraadka ayaa dib u bilaabay dulimaadyada diblomaasiyiintooda oo ka taagneed dalka qatar iyo mucaaradka yugandha ah ayaa ku hanjabay inay waari doonaan ama weerari doonaan xarunta guddiyada doorashooyinka dalkaas talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon niminkan iyagiyo fisan dowladda federaalka ayaa beenisay in ciidamo soomaaliyeed ay ka qayb galeen dagaalkii dhowaan ka dhacay gobolka tigreega cawil ciise indhacade ayaa faahfaahinaya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda soomaaliya cusmaan abuukar dube oo ku hadlayay afka dowladda federaalka ayaa si kululu beeniyey wararka tilmaamaya in dhallinyaro soomaaliyeed lagu laayay deegaano ka tirsan waqooyiga dalka itoobiya kuwaas oo ka qayb galay dagaalka dowladda itoobiya ee la gashay maamulka tigreega wasiir dube ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa shakhsiyaad siyaasadda ku hungoobay ay howlahooda ciidan siyaasadeeyaan waxa uuna sheegay haba yaraatee aynan jirin ciidan dalka dibadiisa tababar ugu maqnaa oo ka qayb galay dagaalka t b lf wasiirka ayaa sidoo kale dhambaal salaan iyo hambalyo ah waxaa u diray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo uu sheegay in ay guulo la taaban karo ay ka gaareen waxa ugu yeeray cadowga dalka kuwaas oo ku ammaanay hawsha ay dalka u hayaan ee ku aadan difaacidda ummadda soomaaliyeed sharaftooda iyo karaamadooda waxaan halkan dowlad ahaan ka cadaynaynaa wararka kutarikuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabaddu ay ka dagaal galeen waqooyiga etoobiya iyo tigree inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ay dowladda etoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan tigree waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan soomaaliyeed ka dagaalameen libiya iyo azerbajaan sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga etoobiya ee tigreena aan ugu caddaynaya shacabka inay yihiin been iyo malaawaal waxaan rabaa inaan u mahad celinno dowladaha saaxiibada ah ee walaalaha ah ee sida bilaa shuruudda ah uga qayb qaata tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay ciidamadaa tababaranaya oo ah soo celinta karaamadii iyo sharafkii ciidamadu lahaayeen dadka diidan ee dacayadaha ku furayaana waxa ay diidan yihiin in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay mar kale muujiso cududeeda ciidan iyo awoodda xoogga dalka soomaaliyeed si ay u sugaan amniga waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta ka ganacsanaya caloosha iyo qalbiga hooyada soomaaliyeed ee wiilkeedu u dhaartay difaaca dalka tababarkana ugu maqan yahay waxaan rabaa inaan idhaahdo hooyooyinkeen hurdada ha ka kicinina siyaasaduna ma gasho siyaasaduna ma gasho kicinta hooyooyinka iyo brobagandada iyo beenta kuwii hore la sheegay ayaa beenoobay maalin walba in been la sheegaa waxay hagardaamo ku tahay qalbiga hooyada soomaaliyeed ugu dambeyn shacabka soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa inay ku kalsoonaadaan dowladooda isberber taagaan ciidankooda rajada soo celinta qarannimada iyo dowladnimaduna ay ku baahan tahay ciidan adag oo suga amniga si aynu dowladnimadeennu u taabagasho warka wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayay in boqolaal dhallinyaro ah oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaana tababar ku qaadanayay waddanka eliteria ay ka qayb galeen dagaalka tigreega kuwaas oo dagaalka ka galay dhinaca xuduudda etoobiya ay la wadaagto dalka eliteria waalidiinta soomaaliyeed ee tabaya dhallinyarada la aaminsan yahay in tababar qarsoodi ah lagu siinayay gudaha waddanka eliteria ayaana dowladda ka dalbaday in si deg deg ah ay ugu jawaab celiso islamarkaana ay ka jawaabto wararka tilmaamaya in tiro dhallinyaro ah lagu dilay qaybo ka mid a waqooyiga dalka itoobiya sidaan oo kale ayaa baraha bulshada aada loogu baahiyey dhowaan in ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ay ka qayb galeen dagaalka wadanka libiya iyo dagaalkii u dhexeeyey dalalka armeniya iyo azerbaijaan waxaana inta badan dowladda federaalku ay beenisay dhammaan jiritaanka wararkaas
hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa weli wada dhageysiga tabashooyinka shacabka xudur xilli xalay kulan ula qaatay ururka dhallinyarada gobolka bakool faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulan la qaatay ururka dhallinyarada gobolka bakool iyadoona la sheegay in kulankan ay uga hadleen arrimo badan oo ku saabsanaa doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka adkeynta dowladnimada hagaajinta iyo horumarinta bulshada kulanka uu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu la qaatay ururka dhallinyarada gobolka bakool ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inuu ahaa mid isxoguraysi ah oo looga hadlayay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhanka amniga gobolka bakool qaar ka mid a dhallinyarada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha ay kala hadleen arrimo badan oo ku saabsan xaaladda degmada xudur ee xarunta gobolka bakool caqabadaha jira iyo kuwa dhallinyarada haystaba waxaa kaloo dhallinyaradu ay sheegeen in madaxweyne lafta gareen ay iska xog wareysteen arrimo ku saabsan dhanka amniga iyo wadooyinka degmada xudur ee xiran iyo arrimo kale oo ku saabsan qorshaha maamulka madaxweyne lafta gareen ee doorashada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana midda lagu soo dooranayo xildhi waa xildhibaanada ku matalaya maamulka koonfur galbeed dowladda federaalk soomaaliya ugu dambeyntii dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxa ay kulanka ay kusoo gabagabeeyeen islamarkaana ay sheegeen in kulanka uu ahaa mid xasaasi ah islamarkaana kusoo gabagaboobay waxyaabo la taaban karo iyadoona la sheegay in ugu dambeyn kulanka uu kusoo dhammaaday dardaaran
ka hadlaya magaaga dhallinyarada degmada xudur olay uu ka la qaadanay kulan isxugurays ee madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo wefdi ballaaran uu soo gaabiyo in iska jara wasiirka wasiir dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo wasiire u socda koonfur galbeed wasiirka cadaaladda xildhibaano badan oo qayb ku haayeen wefdiga madaxweynaha kulunkan dhallinyarada aqoon-yahaninta la qaaday madaxweynaha walay ku saabsanaaya walay liniswarbiyaay xaaladda geega kasuunta degmada xudur sidii ha haada jarti sad u naateenna meel una roogna oo hana deersiiyey madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan laftagareen iyo aqabado isku jaran aqabadahoota teegan haddii nagada lahayd dhan amni oo quseeyan amni dormiga dhantee ku jarta mee amniga oo wadooyinkii baabuurtilisheena lahay taas bamay bua hadba suwahan jiita mayan walaan may bua ma e masiibo oo geeka intii may bua masiibo rabaani oo ilaayashaana sida duufaan iyo biyo isku koow i baabuurtuusa insoodan uloyla goti oo budaaca umud wedi amal ma e walaan masiibo unu gacmooga in iska jeysaniyo lankasta muwaadin reer udure eh haddiisu ankuur gala ha ogaada magaalada yeedo walnuunku muuqnaa raashin ha galo laka dhaqanyi yaa ganacsato yahaas qodqoday wadadan walaka kooyaan ma ajidka kaangninka kooyan reer quraa jooma ciidankii baaburtan ha wadaayan haani reer quraa jooma qaadlaayno federaalkana iyoona aanoo qaadlaayan ciidamada intuku taba jaray baaburtaa galbiyaayan ciidamada intan hole reena baaburtu nu wada sheenane aynayn dhaafoy aran muddo hajiita maasi iyo geeka maybwaa wali la deerey waqti oo yee khasaarada has kormartay iyo luku wada uwaadow nagdi
si kastaba haatee kulankan dhallinyarada uu la qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wafdi ballaaran uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay dhowaan gaareen magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool halkaasi oo ay ka jireen caqabado badan oo dhanka nolosha islamarkaasna la sheegay in markaasi magaalada eh, ay hayd dhammaan wadooyinka soo gala ay xirnaayeen islamarkaana la go-doomiye taasi oo qayladhaan xooggan ay ka muujiyeen dadka ku dhaqan deegaanada gobolka bakool gaar ahaana degmada xudur
faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday goob maqaaxi oo ku taalla magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in xalay bam gacmeed lagu weeraray goob maqaaxi ah oo ku taalla xaafadda dalxiiska ee gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose inta la ogyahay ilaa shan qof oo shacaba ayaa ku dhaawacmay weerarka xalay ka dhacay bartamaha magaalada kismaayo sida ay sheegayaan dadka deegaanka mas-uuliyiinta ugu sarsaraysay ee olaamaha amniga oo saakay simbe la xiriirtay ayaa inoo sheegay in weerarku uu jiro laakiin ilaa haatan ay wadaan baaritaano ku aadan cidda weerarkaasi geysatay iyagoo sheegay in dad yow shacab ah oo gaaraya tiro shan qof ay arkayaenu dhaawac walow ilaa haatan aysan xaqiijin karin dhimashada weerarkaasi ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale sheegay in wadaan baaritaano ay ku baadigoobayaan dadkii weerarkaasi ka dambeeyey magaalada kismaayo ayaa maalmihii soo dhaafay waxaa kusoo kordhayay qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka dhaca gudaha magaaladaasi waxaa dilalka iyo qaraxyada inta badan ay ka dhacaan gudaha magaalada kismaayo waxaana weerarkii ugu dambeeyey ka dhacay xaafadda koobay gudaha magaalada kismaayo iyadoona ah goob ay ku sugnaayeen saraakiil ciidan iyo wel- waa saraakiil ciidan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsaneyd maamulka jubbaland qaraxa weerara lagu weeraray xaafad ay ka degnaayeen xaafadda kuubo inta badan kismaayo ayaa maalmihii u dambeeyey waxay wajahaysaa amni darre kasoo food saartay gudaha magaaladaasi walow afar iyo labaatanka saac la sheegay in ciidanka amniga maamulka jubbaland ee ku sugan gudaha kismaayo ay wadaan howlgallo lagu baarayo amniga laguna xaqiijinayo amniga gudaha magaaladaas kismaayo kismaayo ayaa bilooyinkii iyo weliba maalmihii lasoo dhaafay waxaa lagu dilayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo weliba saraakiil ciidan iyadoona dilalkii u dambeeyey loo geysanayay dad shacaba walow haatanna weerarkii xalay ka dhacay xaafadda dalxiiska aysan jirin cid sheegata inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa dhabarka waxay u ritaan weerarada iyo weliba qaraxyada iyo weliba dilalka ka dhaca gudaha magaalada kismaayo kuwaasoo loo di- geysto ganacsatada caanka iyo weliba siyaasiyiinta qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka jubbaland hogaamiyaasha maamulka puntland iyo jubbaland ayaa u daba ay dabada ka riixayaan dalal shisheeye ayaa lagu eedeeyey in carqaladeynayaan doorashooyinka dalka cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa waxa uu eedeymo kulol u soo jeediyey hogaamiyaasha looga taliyo kismaayo iyo garowe waa axmed madoobe iyo saciid deni kuwaas uu sheegay inay weli wadaan abaabul qadhana siday u caqaladeyn lahaayeen doorashooyinka dalka isagoona ku saweeyey in ay dabada ka riixayaan wadamo shisheeye oo farakutiraysa sida uu sheegay cabdirashiid macalin gaas waxa uu kaluu eedeymo kulul u soo jeediyey mucaaradkii weliba midowda murashaxiinta ee ku shiraya muqdisho isagoona sheegay in sababaha ay u shirayaan ay tahay carqaladeynta iyo weliba burburinta qarnimada soomaaliya ee dowladda soomaaliya ay ku galeen dhuusamareed dhuusamareed tree ama samareed tree waxay waa deedafeeyeen guudka kula kulkoona ma shaqaynaya yidhaaheen waddanka waxaan anagu nidhaahno baa ka shaqaynaya aniga oo dariya iyo axmed madoobe dowladdu way u tanaafushay dadkii kale aqlabiyadda lahaa lama qiimaynin hadalkoodii baa la qaatay iyada oo la doonayo in soomaali midnimadeeda iyo doorashada loo gudbo caqabadaa laga gudbo markii muqdisho setembar toddobiyo tobankeedii lagu heshiiyey sida aad ogtahay haddaan dib u laabto wax yar samareeb tree in saddex meelood doorasho maamul goboleed kasta afar meelood lagu qabto doorashada halkii xildhibaan boqol saddex boqol iyo kow ku ergaa ay soo doortaan buu ahaa wixii lasoo sixay halkan markay yimaadeen waxba kama jiraan bay yidhaaheen waxay dhaheen waa in boqol iyo kow laga dhigo saddexdii boqol iyo kowdii waa loo yeelay afar deegaan doorashadii waxay dhaheen waa in laba meelood laga dhigo waa loo yeelay wax kastoo iyagu qarinka saareen baa qarinka lagu duuday isla markii meeshii iyaga laga xukumay baa looga wacay sidaad og tahay nairobi bay tegeen uhuru waa u yeelay waa been mana jiraan waxaan ka dambeynana ma lahan anuu bulshada walaa
laakiin doorashada waa la hortaagaya waa la diiday sidaad ogtihiinba intaasaan ka ognaa in la hortaagaya doorashada waxaa diiday eh, eh, dowlado ajaanibaa dad ay dabada ka wadaan oo magacyo sheeganaya qaarkood qaarna maamul goboleedyo u dhisan iyo kuwo kale oo dalka wax ka soo qabtay oo xilal ka soo qabtay xilal ugu sarreeyay dalka ka soo qabtay yaa diidan oo hortaagan Eh, iyagaana loo adeegsaday ma garan marka eh, sidaad og tahay puntland maamul goboleed baa ka jira nin cabdiweli cali gaata la yidhaahaa isoogo nin la yidhaaho waxaa lagu bedelay dan ninkaasi iyo ninkaa magaalada kismaayo jooga ee militariga eh, gafoor culustu ay halkaa ku ilaaliyaan yaa chairman ka ah barnaamijka dalka lagu hor istaagay ummadda soomaaliyeed masiirkeedii iyo doorashadii la rabay inay qabsoonto labadaa nin baa hogaamiyeyaal ka ah dad kale oo muciiniin ah oo ugu kaalmaynhayo oo tiim ahoo iyagu ay hogaamiyaan oo codbaahiyaal u- u yihiinna waa joogaan oo waddanka xiran ka soo qabtay sida imaaratis kenya masar israel een, dowlado badan oo noocaasa oo soomaaliya midnimadeeda iyo horumarkeeda aan ogolayn yaa dhaqaalo badan ku bixinaya oo hortaagan
waxaa isa soo taraya eedeymaha loo jeedinayo axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka taliya kismaayo ee jubbaland iyo weliba saciid cabdulaahi deni oo kaarimiya maamulka puntland iyo garowe iyagoona lagu sheegay in ay hor istaag ku sameynayaan doorashooyinka la filayo in soomaaliya ay ka dhacaan waxayna haatan si kastaba ay doonayaan sida la sheegay carqaladeyntii weliba burburinta qarnimada soomaaliya iyagoona dhaliilaha aan kala joogsiga lahayn ee loo soo jeedinaya puntland iyo jubbaland ay kusoo aadayaan iyadoo ay lid ku yihiin arrimaha doorashooyinka xilli ay diidan yihiin inay soo saaraan guddigii u matali lahaa maamulada puntland iyo jubbaland oo waxaana siyaasiyiinta qaar ay walaa xoogan ka muujinayaan isfahan waaga ka taagan arrimaha doorashooyinka la filaya in soomaaliya ay ka dhacaan warar dheeraada ayaa ka soo baxaya toogashooyin isdabajooga oo ka dhacayay deegaana hoostaga degmada matbaan ee gobolka hiiraan iyo xiisada halkaasi ka taagan wararkaana ka helaynaa deegaan lagu magacaabo dhisaqa hoostaga degmada matbaan ee gobolka hiiraan ayaa kusoo waramaya in dil halkaasi uu ka dhacay deegaankaasina waxaana laga helayaa faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya dilkaasi shalay gelinkii hore iyo gelinkii dambe ayaa waxaa dilal isdabajoog ay ka dhacayeen gobolka hiiraan wararkii u dambeeyey dilalkaasi ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubeysan ay ka dambeeyeen dilkaasina ay geysteen nin xoolo dhaqata ayaa lagu magacaabi jiray geele faarax orey waxaana la sheegay inuu ahaa nin da-a oo ka mid ahaa dadka xoolo dhaqatada ee deegaankaasi dilkana loo geystay dilka ayaa la sheegay inuu yahay mid la xiriira aanooyin qabiil waxaana wararka intaasi ay ku darayaan inuu dilkaasi daba socday dilal ka dhacayay xuduudka hiiraan iyo weliba shalayna ka dhacay dalka ethoobiya ee xadka hiiraan ay la wadaagto kuwaasoo loo geystay nin darawal ahaa mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dalalka kasoo badanaya gobolka hiiraan uu ka dambeeyo hogaamiyaha maamulka hiirshabelle cali guudlaawe xuseen isagoona sheegay in rag maleeshiyaadii uu qoryo usoo dhiibay kuna tufay banaanka magaalada iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan sida jowhar matabaan iyo weliba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoona sheegay in iyaga lagu eedeeyey in dilkaasi u adeegsanaya qaab siyaasadeysan uu u adeegsanaya qaab habqabiila waxaana uu sheegay in dilkani iyo weliba dilalkii shalay ka dhacayay gelinkii dambe iyo gelinkii hore ee uu ka dambeeyo hogaamiye cali guudlaabo xuseen uu sheegay in kadib uu sameeyey kadibna usoo muqdisho usoo duulay isagoona sheegay in maleeshiyaadka magaalada iyo weliba duleedka magaalooyinka ku sugan gobolka hiiraan oo isaga gacanta ku hayo uu sheegay in ah, uu ka dambeeyo dilalka isdabajooga ee ka dhacaya gobolka hiiraan wuxuuna eedeyn kulul u soo jeediyey mas-uuliyiinta ugu sarsareysa maamulka hiirshabelle oo cali guudlaawe xuseen uu sh- ugu baaqay in uu faragelinta ka daayo beelaha walaalaha ah ee ku sugan duleedka magaalooyinka waaweyn ee beledweyne iyo degmooyinka matabaan iyo weliba deegaano hoos yimaada degmadaasi waxaana eedeymaha aan kala joogsiga lahayn ee loo jeedinayo hogaamiye cali guudlaawe xuseen uu kusoo aadaya isagoo la sheegay in boob iyo dhac uu ka geystay doorashadii ka dhacda maamulkaasi dilku maanta meel magaalada matabaan ka dambayso iyo gurhaan u dhaxayso ka dhacay nin darawaloo gaari u kaxaynayo oo aan ka midno dhinacaas ilaa somalilan kasoo xijaabtay magaasi alaab badeeca gobolka usoo waday ninkaasuu dilku ka bilowday haddana mid kale haddana meeshii lagu dilay ilaa baabuur labaatan ee gaaraa ilaa maanta ku afar beri ah meeshaas ku xayiran maleeshiyaad hubaysan oo deegaanka oo dadka deegaanka u gashaya oo labada dhinac dadka gobolka hiiraan iyo galguduud kasoo kala jedo oo gadaalna oo ka oo ka hubeehayo maamulka hiirshabelle oo gadaal ka ka hubeehayo dadkaasaa dilka geysta sababahay u geysana waxaa kamid a dadku de- dadku waa dad walaala isla dhashay deegaana dhammaantood meesha isla degan marka dee markii ay hiirshabelle horgeli waysay inuu cali guudlaawo oo beldweyne imaado wuxuu isku dayay dadkii shacabka inuu hub isku dhiibo ayay dhexdooda isku adeegsado ayay dhexdooda isku laayo taasaa keenta marka halkaasayna daba socotaa horena maalmo ka hor barkontarool waxa ugu samaysay ciidamo dhahaya maamulka hirshabeellaan kamid nahay halkaas barkontarool dhigtay muddey u tiilo ciidamada haramcada kula dagaalameen dagaalka marka waa dagaal een- een cali guudlaaw oo gadaal ku hubehayo isla goobtaasoo ka dhacay kana iskala maleeshiidiyaa geysatay een, dad hadda ilaa shan qofood lagu sheegay iyo baabuur inta ka dhacay saaran aa meesha u afduuban halkii dadkii ilaa hadda meel la geey lama yaqaano dhinacaas guriceel baadiyada in loo afduubtaana loo sheegay marka ilaa hadda dadka een, dadkuna waa dad walaalo ehlo wada degan bulshadii waxaa noo muuqata wax kale qabtay markii waayeen hiirshabelle inay bulshadii ku mashquuliyeen bulshadii hub isku dhiibeen ayadii ummadii diriskeed oo walaaleed wada degneed laysku laayayo taasa dhibaatada labaad ee hadda soo kordheenaya hal meelay ka wada dhaceen hal meelayna kasoo wada jireen dad kale afduubtay iyo dad kale laayay
dhinaca kale mas-uulkan oo ka mid ah dadka deegaanka si wacan u taageera isbedel doonka maamulka gobolka hiiraan oo sii hadlaya ayaa sheegay in been abuurna ku tilmaamay in jabhadaha iyo weliba isbedel doonkii kacdoonka gobolka hiiraan ay ka dambeeyaan dilkaasi isagoona sheegay dilkaasi inay ka dambeeyaan maamulka hogaamiye cali guudlaawe xuseen waxuu dhanka kale soo hadal qaaday arrimaha ka taagan arrimaha ka taagan doorashooyinka gobolka maamulka hiirshabelle isagoo sheegay in maamulka hiirshabelle iyo weliba dhanka jabhadaha iyo weliba kacdoonka gobolka hiiraan uusan wax wadahadal u dhexaysin kaasoo sheegay in dhowaan la filan karo in maamul cusub laga aasaaso maamulkaasi waa been mana jiraan waxaan ka dambeynana ma lahan anuu bulshada walaala dad walaalaynin ka xagga ku dhimanay ee ka inta ku dhimanaaba isku kahay mid weeyaan een wax dhibaata aan ka dambeynana ma jiraan wadada labada dhinac weyn oo u furan yahay haddana waxaa u baaqaynaa dadka soomaalidu waxay yidhahaan dagaal wiila ku dhintee wiil ku maqashee bulshada dadka walaala waxaa u baaqaynaa inay iska dhibaatada iska daayaan dad walaala la yahay dirisnimo iyo wanaag wixii dhimana lagu soo celiya intaasaa ugu baaqaynaa laakiin wax rabsha anaga aan kulaynaa ma jiraan ururkayna kacdoon waxaana dhibkaas furanayo een, madaxweynaha hiirshabelle ninkaas ku sheegay cali guudlaawe ninkaasaa dhibaatada bulshadanba way degnaayeen weligeed ma ayna gacan badweyne intaasaan degnay qarni ka qarni ma ayna gacan dad la afduubto weli ma ayna gacan dadku dad deegaan oo wada derisay ahaayeen ayagoo wadadaas isku furan tahay maalinkii kacdoonka gobolkan bilaabay oo culeedka saarayso bulshada xagga oo tiriskooda oo ugu soo kacelahay ugu soo jeedilahay dhibaatada marka maamulkaasaa nagu wado waxaan leenahay dowladda dhexa dadka iyada dowladu ah bulshadan isla inay dhibaataan inay kasoo gaarto waa jeclaalahay hadii dowladdu baakayna maqlayso dhibaatada maalinkaa imaaday bulshada ilaa ka horba way taagneed hadda aan kula hadlayo dowladda askarteeda oo afduuban niyu goolis u xiran dowladda federaalka kamid ah askarta niyu goolis u xiran oo afduuban yihiin shacabka marka intaas waxa weeyaan dhibaatadaas aan horseednay ilaa hadda aniga waxaan horseedna ma jiraan hadda waxaan taaganahay inaan baraarugnay wax walbo dhibaato aan ka baxnay magaaladu gacmihii hore iyo shacabkii kusoo laabteen marka ilamahan hadda inaan bulshadaas dhibaato u horseednay waxaan jecelnahay inaan bulshada waxay ku qancado oo wakiil ugu nahay inaan la helaan rabnaa waxaan kuu sheegaya shalay markii hiirshabelle la dhisayay labada gobol taasaa waxyaalaha keenaa ka dhibka dhibkaa ka mid a hiiraan wuxuu ka mid yahay lixdii gobol marna wuxuu ka mid yahay sideedii gobol marna sideed iyo tobankii gobol uu ka mid yahay waa halka gobol oona weli la qaybin shabeellada dhacan jihar shabeellada dhacan waxay ka mid tahay gobolka banaadir haaf laga soo jaro waaye marka inta la isku imaado la xisaabtamo alla wada fogiso wax la wadaya hala dhiso aan ugu baaqnay dow- dowladda dhexe iyo hirshabelle waagii doorasho u socotay waana laga waana laga diiday kadibna waxay danta nagu kadigtay inaan birta qaadana iska celino deegaankaina cod kasta oo nagu soo xadgudubto
gobolka hiiraan gaar ahaan deegaano hoostaga degmada matban ayaa waxaa ka dhacayay dagaallo dilali qorshaysan oo la xiriiro aanooyin qabiil waxaana barbar socda dagaalada u dhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidanka dowladda iyagoona ku dagaalamaya deegaanada hoos yimaada degmadaasi waxaana dhowaan dagaal khasaare geystay uu ka dhacay deegaanka bacda oo haddad deegaanka walaac xoogan ka muujiyeen dagaalada aan kala joogsiga lahayn ee ku salaysan ee aanooyinka qabiil ee kusoo badbadanaya gobolka hiiraan isagoona dagaaladaasi loo sababeynaya inuu ka dambeeyo cali guudlaawo xuseen maamulka hiirshabeelle maamula dhalinyarada gobolka bokol ayaa fariin adag u diray mucaaradka sida weyn u dhaliishan dowladda dhexe ee soomaaliya kulan xalay ay wada qaadanayeen ah, qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan gobolka bokol ayaa waxay soo hadal qaadeen arrimaha ku aadan ah, doorashooyinka dalka iyo weliba mucaaradka iyo weliba dha- dhaliilaha ay u jeedinayaan dowladda dhexe ee soomaaliya iyagoona baaq u diray ah, mucaaradka una taagan qaar ka midana u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya iyo weliba kuwa xildoonka iyagoona ugu baaqay inay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan iyo weliba is-afgaranwaaga kala dhex taagan iyaga iyo dowladda dhexe soomaaliya iyagoona baaq adag u diray mucaaradka ee u badan midowda murashaxiinta soomaaliya
dadka oo markuu mucaaradkana man sheegay warnimiyo waqtigii hamarteena umuda halaagteena kumudu ku burma ilaahay ku obsada lahaa ilaahay ku obsada dadka kalen man sheegay shacabkana inii maybo qofka wala siin qowdi inii sintaankii weertaan waay walaa yashkuru nnaas laa yashkurullah qofka oo qofka biniaadanka usinka ma hadiyin ilaahayna ma hadiyin qofka oo bikeerko biyo usikinsheen taankii yuna tar waay madaxweyne cabdicasiis lafta garen siinkooy xudur walaa siinkooy maybo inii deegaanadu wal ku qowda walaa micnaha dadkan baahin inuusan qabado walaa shalmigara madusku ay wala daawo ay usisin sheen ardan geek meegadi meegadi arko tila madiyaar shalay wala kooy ogaayteen markuu maysan lahaa inni dadka oo qaylaan la dhageysan madaxweynaha hal taageero dawladana hal taageero dawladna fayl aragteen
si kastaba dhallinyaradan ayaa waxa ay diidan yihiin khilaafka xooggan ee ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka kuwaasay hadal hayaan dowladaha dhexe iyo weliba dowladda dhexe iyo weliba mucaaradka halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda simba ee magaalada muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda duulimadeedii ugu horeeyey ee toos ah ee udhexeeya qatar iyo weliba laba ka mid a wadamada xanibay ee masar iyo istanaasulka carabta waa imaaraadka carabta ayaa cirka galay isniintii kadib markii dhammaadkii xiisada gobolka ay jirtay saddex sano ay horaantii bishan dhammaatay sacuudi carabiya imaaraadka iyo baxrayn iyo masar ayay ku eedeeyeen qatar iyo waxyaabo kale inay taageerto argagixisada si ayna uga dhowdahay iiraan ayna jireen xiriirka dhaqaale weliba kan duulimadeed qatar ayaa isdabajooga u beenisay sheegidda iyo weliba sheegitaanka inaysan jirin wax qabiil ah ugu dambeynna hogaamiyaha mucaaradka uganda bobi wine ayaa sheegay in ciidamada ay weerareen xarunta xibsibigii iyo saraakiishii diyaarinayay inay bilaabaan loolan sharci ah ku aadan guushii uu madaxweynaha muddada dheer qaatay weerarey musafan iyo ku dhawaaqay doorashada dhacday isbuucii lasoo dhaafay afhayeenka booliska patrick onyango ayaa sheegay in xafiiska national unity palma waa platform oo loo yaqaano u m b la xiray sababa aano awgeed laakiin uusan bixin faahfaahin dheeriya mana uusan sheegin haddii ay ciidamada si dhaba u galeen dhismaha caasimada guddiga doorashooyinka ayaa ku dhawaaqay in musafan uu hadda xilka hayo kadibna loo doortay sabtidii isagoona helay markii lixaad isagoona helay shan konton iyo sideed boqol dhibic lix boqolkiiba cododka ku dhiibtay afar iyo tobankii bisha janaayo guud ahaan wanaga intaa dhegeystayaal warkii subax waad kala socoteen raadiyaha simba warka oo anigoo anas maxamed soomanaha soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay maxamed deeq alfaa farsameynayay cidda warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aan ku leenahay www simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayga subax
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibadaan kugu ogaay انا شليا امي shal maa timid ها alxamdulilah مرقى حالي راديا دار haye وحنا مغلا سيمبا بابريجا سيمبا سيمبا ده محاولني idaacad buu waaye siinba aliira